bulshada waxaan u sheegi lahaa horta waa inay iska ilaaliyaan daawooyinkan laiska isticmaalayo ha noqoto daawo infection ha noqoto ha noqoto daawo laisku cayiliyo ha noqoto daawooyinkan dhakhtar aan soo qorin oo la isticmaalayo inay horta ka waantoomaan daawooyinkanna ay keeni karaan saameyn badan oo xagga caafimaadkooda ah ha noqoto difaaca jirka ha noqoto kansar iyo dhibaato kale ha noqoto sokor lafahi oo khafiifaan waxyaalo badan bay keeni karaan marka labaan u kala qaadaya fariinta hore waxaan u dirayaa dadka daawooyinka dhakhtarka usoo qorin iska isticmaalaan ha noqoto daawo xanuun baabiye ah ha noqoto daawo oo ma garanaysaa infection loo isticmaalo soomaad garanin horta marka ini oo ma garanaysaa labadaas horta waxaan ku waaninayaa daawo dhakhtar aan kuu soo qorin ha isticmaalin haddaa xanuun qabto dhakhtar weyn oo la yaqaano u tag dhibaatadaada u sheego ha ku baaro xanuunkaada ha ogaado kadib daawooyin munaasaba ha kuu qoro taas waa taas tan kale waa dadka daawada isku cayilo haweenka ama gabdhaheenna waxaan ka waanin lahaa daawooyinkan laisku cayilinayo mise laisku cadaynayo inay joojiyaan hadday joojin waayaan laba sano saddex sano kadib dhibaatooyin weyn baa ku imaanayaan dhibaatooyinka ku imaanayaanna waxaa ka mid ah ruuxii maaragtay inuu maaragtay difaaciisa jirka hoos u dhaco oo mar kasta infection ku dhaco infection ka imaani waayo waxaa ka mid ah lafihioo khafiifaan ruuxii oo lafihiisa jabaan waxaa ka mid ah gaas waxay kaloo keeni karaan sokor ruuxa sokoroo ku dhacdo asagoo yar soddon jir eh yaa sokor ku dhacaysa dhiikaraa ku dhacaya colesterol baa ku dhacaya xanuunooyin waweyn oo dadka toddobaatan jirka ku dhici jiri yaa adiga kuu soo hormaraya oo wakti adigoo yar kugu dhacaya midda kaloo halista waxaa waye keliyaho ruuxa fadhiistaan oo keliyaha laga dhaqo dhibaato weyn waayo ma garatay waxyaala marka waxyaalahay keenayaan daawooyinkaasaa ka mid ah waxaan ka waanin lahaa gabdhaheenna guurka nin kasta wuu helayaa nin kasta guurka ilaahay qadaray wuu helayaa wakti buu ilaahay ugu talagalan wuu helayaa marka arrimahan ay maaragtay isku cayilanayaan isku caddaynayaan saameyn badan bay ku yeelanaysaa caafimaadkooda marka ruuxa waa halis eh inuu degdego asagoo yar cudurro weynoo halis ku dhacaan marka arrimahaas waxaan kuaa inay iska ilaaliyaan midda midda saddexayso ragga waxaan ku waanin lahaa ayaga naftooda inay iska ilaaliyaan haweenkaas caddeeyeen oo cudurrada qabaan inay iska ilaaliyaan oo haweenkaas laga cararo oo ma garanaysaa dad caafimaad qaba la guursado madowga ma aragtay ilaahay baa keenay ma aha cillad ma aha soo ma garanin ruux inuu madow noqdo inuu mahrin noqdo inuu caddaado wax ilaahay qadar ilaahay waayo in la bedelo ma aha ruuxa asagoo madow qursanaani karaa oo maaragtay ruuxa uu soo jiidin karaa marka waxyaalahaas ha ka waantoomaan caafimaadkan ha ilaaliyaan midda saddexayso haddii waxaas aa isticmaalayso oo maanta aa joojiso haddii aa xanuun aa maaragtay daawooyinka aa isticmaalaysid qarxisada iyo waxay noqotoba haddii aad joojiso waxay u badan tahay jirkaada inuu caadi ku soo noqdo ood ka badbaaddo xanuuna haliste maadaama xanuunadan ay dhaqso imaanaynin oo jirka uu maarata isbadbaadinayo jirka bini'aadanka wuxuu isku da'aya inuu isbadbaadiyo inuu dadaalo marka waxay qaadaan shan sana lix sana toddoba sanay qaadanaysaa xanuunada qaar inay imaadaan marka saa aawadeed waxaan ku aaninayaa intii xanuunadaas weyn kelyaha ku fariisanin intii sokor kugu dhicin intaa dhibaato weyn ku imaanin hadda iska jooji waxaa laga yaabaa inaad arrimahaas ka badbaaddo ood fiicnaa